bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duur wanaagsan kusoo dhawaada warka duhurnimo idaacadda dalsan
faahfaahino dheeraada oo kasoo baxaya qarax lala egtay xubin ka mida guddiga doorashooyinka federaalka iyo khasaare ka dhashay qaraxaasi
guddiga doorashooyinka fiidi hufdi hogaaminaha ayaa gaaray magaalada kismaayo iyagoo ugu sii gudbi doonaa degmada ceel waaqi gobolka gedo
xubno ka mida guddiga doorashada guddoonka golaha shacabka oo maanta kulan ku leh magaalada muqdisho si ay kaga arrinsadaan arrimo kala duwan oo ku aadan arrimaha doorashooyinka madaxweynaha puntland oo maanta dib ugu laabtay magaalada garowe
ciidamo la geeyay degmada caabudwaaq oo bilaabay howlgallo ammaanka lagu sugayo iyo hubka dhigis ka bilaabay degmadaasi taas oo lagu wado inay ka dhacdo doorashada lix iyo toban kursi oo ka mid a golaha shacabka ee laga soo wareejiyey laga soo wareejiyey magaalada garbaharey
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wacan oo wanaagsan waa axad taariikhduna ku beegan tahay toddobiiy tobanka bisha abriil sannada laba kun labaiyo labaatan intii aad maqasheen dulmarka warkayga duur ayay ahaayeen markana kusoo dhawaada warkii oo intaasi ka faahfaahsan
faahfaahinna dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa qarax lala egtay xubin ka mid a guddiga doorashooyinka ee weliba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada warshiiqi ee gobolkaasi shabeellaha dhexe faafaahinada laga helaya degaan qobtu qaraxu ka dhacay oo wado dheer oo xiriirisa magaalada jowhar ee garoonka diyaaradaha ee maxamed dheere ayaa la sheegay qaar ka mid a askartii ilaalada u ahayd xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal halka ay ku dhinteen iyadoo badqabo mas-uulkii ka tirsanaa guddiga doorashooyinka heer federaal si aan wax badan loogu ogaano arrimahaasi oo dhan wararkii ugu dambeeyey waryaheena maxamed kuwaara oo ku sugan degmada jowharay waxaa la xiriiray cabdiwaxiid cabdulaahi daarba wuxuuna ka waraystay xaaladu halkan halka ay marayso aad baad umahadsan tahay qarax ayaa waxa uu ka dhacay wadadan xiriirisa garoonka diyaaradaha iyo magaalada jowhar si gaar ah halka loo yaqaano deegaanka xaanshooley inta la xaqiijiyey qaraxu waxa uu dhaawac kasoo gaaray laba askari oo ilaalo ka ahayd gaariga uu lahay guddoomiyaha degmada balcad qaasim furdugo oo kusii jeeday garoonka diyaaradaha maxamed deere ee magaalada jowhar sida wararka ay sheegayaan gaariga waxaa saarnaay maxad cumar cabdi oo ka tirsan guddiga doorashooyinka balse goor dhaweyto halka loo yaqaano facebookiisa waxa uu soo dhigay erayoo ku sheegayo inuu nabad qabo balse ay dhaawacmeen laba wiil oo ilaalo ka ahayd gaariga taliyaha saldhigga iyo xubin ka tirsan guddiga doorashooyinkana waxa ay noo xaqiijiyeen in qaraxu ay ku dhaawacmeen laba askari oo ilaalo ahayd xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka oo gaariga saarnaana waa uu bad qabaa ma jiran khasaare intaa ka duwan oo halkaasi ka dhacay waa gartay marka qaraxan lala eegtay ma qarax miinada dhulka lagu aaso mise wax lagu tuuray muxuu ahaa
waa nooca miinada dhulka lagu aaso oo gaariga marka uu kor maraya haleeshay wada nooca dhulka lagu aaso miinada nooca dhulka lagu aaso waa gartay marka hadda askartii ku dhimatay qaraxaas iyo xubintan ka tirsan guddiga mahad dhaawac ayaa soo gaaray sida wararka qaar ay sheegayaan hadda ma garoonka ay ku sugan yihiin mise jowhar ayaa lagu soo celiyey cabdiwasiidow mahad cumar cabdi oo ka tirsan guddiga doorashooyinka wax ka hor sagaal iyo labaatan minut facebookiisa ayuu kusoo qoray inuu bad qabo uuna ka badbaaday balse ay labada wiil dhaawacmeen labada wiil ay dhinteen isagana uu bad qabo goor dhaweyto ayuu ku xaqiijiyey barta facebooka labada wiil meydkoodana waxaa loo soo qaaday cisbitaalka magaalada jowhar mahadna waa uu bad qabaa sida wararku sheegayaan garoonka diyaaradaha inuu ku sugan yahay waqti xaadirkan ay xog
codkaas waxa uu u dambeeyey warkii ku saabsanaa qarax lala egtay xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka federaalk soomaaliya cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayuu u waramayey waryahay maxamed kuwaara ayuu kaasi ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geeli yuusuf iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ahna caasimada kumeel gaarka ah ee maamulka jubbaland iyagoona halkaasi lagu soo dhaweeyey gudoomiye muuse geele oo ay wehelinayaan xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka ayaa waxaa garoonka diiradaha magaalada kismaayo kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland kadibna waxaa loo gud- gelbiyey ama loo gudbiyey xarunta madaxtooyada gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geele yuusuf ayaa kulan la qaadan doona guddiga doorashooyinka jubbaland oo ay ka wada hadli doonaan dardargelinta qabsoomidda doorashada lix iyo tobanka kursi ee golaha shacabka ee magaalada ceylwaaq ee gobolka gado muuse geele yuusuf ayaa sidoo kale la kulmaya madaxweyne axmed maxamed islaam maxmed madoobe wuxuuna kala arinsan doonaa doorashada lix iyo tobanka kursi ee laga soo wareejiyay deegaan deegaanka ama magaalada garbahaare oo deegaan doorashada labaad jubbaland aheyd isagoona geelle usii gudbaya ceelwaaq oo doorashada loo wareejiyey sida qorshuhu uu yahay een, doorashada kuraastan ayaa lagu wadaa inay qabsoonto maalinta beri oo isniin ah balse waxaa suuragal ah inay dib u dhacdo maadaama guddiga doorashooyinka heer federaal iyo mas-uuliyiinta jubbaland aysan weli tegin ceelwaaq oo loo wareejiyay doorashada lix iyo toban kursi ay caqabada siyaasadeed ka taagan tahay maamulka gobolka gado ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa kasoo horjeeda in doorashada kuraastaasi lagu qabto degmada ceelwaaq iyagoona sheegay inay doorasho kale ku qaban doonaan magaalada garbahaari oo ah deegaan doorashada labaad ee jubbaland guddiga doorashooyinka ah ee loo xilsaaray in iyagu ay diyaariyaan guddoonka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa kulankooda kadib waxa ay doorteen in iyagu ay guddoomiye u doortaan wasiirkii hore ee amniga gudaha mudane cabdirasaaq kaasi oo noqday guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee isagu noqonaya diyaarinta guddoonka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kulankan oo maanta ka dhacay xarunta villa hargeysa ayaa inta badan waxay guddiga oo ka oo ka kooban toban xubnood ay iska dhex doorteen guddoomiye loo doortay inuu noqdo xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamuud oo kamid ah baarlamaanka islamarkaana waa xildhibaanada lagu codeeyay cod gacantaaga islamarkaana iyagu ay doorteen guddiga ayaa inta uu socday kulankooda uga hadlay howlaha shaqo ee guddiga looga baahan yahay inay qabtaan oo ah diyaarinta jadwalka doorashada guddoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa wax-ku-xigeenee baarlamaanka kow iyo tobanaada kulan kale ay yeelan doonaan xubnaha guddiga oo shalay uu magacaabo guddoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha shacabka xildhibaan cabdisalaan axmed liibaan dhamanacaas kuwaasi oo arinta ka hareysan doona qabsoomidda guddoonka golaha baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dowladda soomaaliya
markana caabud- caabudbaaq ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa la geeyey degmada caabudbaaq oo ay ka bilaabatay howlgallo ammaanka lagu sugayo iyo hubka dhigis een guud ahaan degmadaasi halkii aan idinkugu sheegnay in caabudbaaq doorashada golaha shacabka magaalada garbaari laga soo wareejiyay lagu qabanayo waa idinka raaligelinaynaa warkan waxaa faahfaahinaya cali aadan axmed
ciidamada kala duwan oo dhowaan maamulka galmudug uu geeyey degmada cabudwaaq ee gobolka galguduud ayaa maanta waxay halkaasi ka bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga ciidamada oo iskugu jira militari boolis iyo nabadsugid ayaa howlgal ka fuliyey dhammaan xaafadaha degmada caabudwaaq iyo wadooyinkooda waxaana uu ahaa mid lagu bartilmaameydsanayay dadka hubka sharci darada ku haysta magaalada saraakiisha ciidamada oo howlgalka waday hogaaminaysay ayaa waxa ay sheegeen in ujeedka howlgalka uu yahay sidii loogu hortegi lahaa dadka dilalka ka geysta maalmihii lasoo dhaafay ee markaasi haysta hubka sharci darada ah inta uu howlgalka socday mas-uuliyiin maamulka degmada xildhibaano iyo saraakiisha ciidamada ayaa waxay kormeer ku mareen wadooyinka degmada caabudwaaq waxa ayna markaasi sheegeen in marnaba aan la aqbali karin dadka haysta hubka sharci darada toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa degmada cabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud waxaa dhowr habeen oo si xiga ama dhowr habeen oo isku xiga waxaa lagu dilay dad shacab ah dilkaasi oo lala xiriiriyay aanooyin qabiil
madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani oo safar dibadda uga maqnaa bilooyinkii lasoo dhaafay garowe ayaa maanta dib ugu laabtay magaaladaasi cabdisaleeman cadaale ayaa warkan faahfaahinaya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo maalmihii ugu dambeeyey safar shaqo ugu maqnaa dalalka kenya iyo imaaraadka carabta ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa waxaa garoonka uga hortegay oo kusoo dhaweeyay xubno ka tirsan labadii sokole ee puntland waxaana intaasi kadib loo galbiyey dhinaca xarunta madaxtooyada garowe warar la helayo ayaa waxay sheegayaan siciid cabdulaahi deni inta uu ku sugnaa dalalka kenya iyo imaaraadka carabta uu kulamo lasoo qaatay mas-uuliyiin ka mid ah dowladahaasi oo uu kala soo hadlay ololaha doorashadiisa madaxweynaha maamulka puntland oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa kulamo kala duwan la qaadan doona golihiisa wasiirada iyagoo isxogwaraysi iyo iswaraysi ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanada maamulka puntland madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa lagu wadaa inuu dhowaan usoo ambabaxo magaalada caasimada ee muqdisho islamarkaana uu bilaabo ololihiisa doorashada madaxtinimada soomaaliya
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka ruushka ayaa sheegtay inay jab weynay gaarsiisay ciidamada dalkaasi ukrain afhayeen hodlay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi ruushka ayaa sheegay duulaankii ugu dambeeyey ciidamada dalka ruushka ay ku qaadeen goobo ka mid ah meelo u dhow caasimada dalkaasi ukrain ee kiyefa islamarkaana ay ku burburiyeen goobo istaraatiiji u ah dalkaasi waxaana sidoo kale wasaaradda afhayeen hodle uu sheegay inay burburiyeen agab gaashaan iyo weliba sidoo kale waxyaabaha ay dowladda dalkaasi ka heshay midooda yurub ee u badnaa hubka islamarkaana wasaaradda gaashaaniga afhayeenkeeda wuxuu intaa ku daray in dowladda dalkaasi waaweyn ay ka gaartay dagaalka ay ku qaaday dalka ukrain waxaana la sheegay in ka badan afartan kun in ka badan afar kun iyo dheeraad ah ciidamada dalkaasi ukrain lagu dilay dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalkaasi wasaaradda gaashaandhigga muuqaal ah ay soo dhigtay baamulhiin lasoo dhaaf islamarkaana lagu bahayay baraha bulshada oo kun iyo laba boqol ciidamada dalkaasi ukrain ka dagaalay magaalada malibor malibo ay sheegeen in ciidanku dalka ukrain isku soo dhiibeen kuwa iyagoo dalkaasi ruushka ee ku sugan magaaladaasi kuwa jajniinta waxaana sidoo kale wasaaraddu ay sheegtay inay sii wadi doonto bacsiga waxay ugu yeeshay haraadiga ku sugan magaalada xeebta ku taala ee dalkaasi ukrain malibor guud ahaana warkii duhurnimo aad ka dhegeysanaysa idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysaay duhurnimada wanageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warla hel yaabaa tala la hel